ardadan oo baratay kuliyadda caafimaadka ee macadka rajo ayaa daawooyin waxa ay u qaybiyeen dadka ku nool tuulada banaane iyo duleedka magaalada jowhar halkaasi oo ay ka jiraan xaalado caafimaad daro oo kala duwan oo ay ka mid tahay cudurka shuban biyoodka ardada isku xilqaantay inay garab istaagaan dadka ku nool tuulada banaaney ayaa qaybiyey daawooyin kala duwan oo ka mid ah kuwa looga hortago shubanbiyoodka iyo kuwa nafaqeeyayaal ah oo la siiyey hooyooyinka urka leh qaar ka mid a ardada ayaa madasha ka hadlay
magacayga waa jamaal ibraahim maxamed waxaan ka socdaa macadka rajo waxaa maanta oon daawo bixin ku bilaawday tuulada banaaney nakasta insha allah waxaan rajaynaynaa tuulo kale iyo daawo bixin insha allah magacayga waa sacdiya anas cabdulaahi kan mid ah ardayda macadka rajo maanta waxaan daawo usoo qaadnay tuulada banaaney nagasta tuulada xigta insha allah haddana waxaa inii socota daawo bixintii insha allah nagasta tuulo kale waanada cabdiqaadir aweys ka mid ah ardayda dhigata macadka rajo maanta waxaan joognaa tuulada banaane weli waxaa noo socda howlihii daawo bixinta odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka tuulada banaaney ayaa soo dhaweeyey deeqda daawo ee kasoo gaartay ardada iska soo xilqaantay magaalada jowhar waxaan rabaa awalan inaan umahad celiyo ilaahay subxaana watacaala marka xigto waxaan umahad celinaa maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka rajo akademi ee magaalada jowhar runtii maanta waxay sameeyeen wax u baahan in lagu dayado in badan runtii waxay sameeyeen in bulshadii la wacyigeliyo caafimaadkii laga wacyigeliyo intoodii bukaan ahaydne laga saacido waxyaabihii daawooyinka ahaa halka runtii aniga oo ku hadlaayo magaca dhallinyarada tuulada banaaney runtii waa agamahad celinaynaa waxaan leenahay waa mahadsan tihiin mar kastana waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inay sidaan isi ka fiican ay ku soo noqnoqdaan tuulada qaybteeda caafimaadka rajona waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ardaydan sida wanaagsan ee ay ayaga iskugu xilqaameen oo ay contribution ayaga isku soo aruuriyeen maanta ay dadkoodii tuulooyinkoodii ay markaas ugu samaynayeen barnaamij wacyigelin iyo caafimaad runtii mar kasta waxaan leenahay soo dhowaada tuuladana waa tuuladiinii in badan inaad kusoo noqnoqotaanna waa rajaynaynaa insha allahu tacaala alxamdulilah maanta waxaa noo yimid dhalinyaro oo arday oo shaqadaan macnaha oo noo yimid oo qaybta caafimaadka boqolkiiba boqol tobamaysantiin anakane alxamdulilah beriga waayeel waa ilma dhalinyare aanoo yimid waana beledka wixii macnaha markaas oo bukaan bukaantoodii waa yimid waana la daawey haddana waxaan jecelnahay socodkaanoo timidan ininkana khayr ilaa ana sii waana kumaysantiin waxaan jecelnahay kadib toddobaad kadib haddana inoola soo kormeero oo haddana beledkiina lagu yimaado wixii kaloo dhima haddana oo xogaaska xanuunso oo saas macnaha markaas loo sii daaweeyo raja waa kumahadsantihi boqolkiiba boqol waanu ku mahad celinaynay ma aha markii ugu horreysay oo ay arday isugu kaashadaan sidii loo samata bixin lahaa dad xaalado kala duwan oo dhanka caafimaadka ay ku haysato tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar